بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الدعوة السلفية في نيروبي كينيا تقدم لكم محاضرة بعنوان أسباب النجاة من الفتن للشيخ عبد الله البربراوي تقديم الشيخ عبد القادر عكاشة حفظهم الله تعالى
waxay yidhaahdaan culammada sidaad ogtihiin afdalulcilmi cilmulxaalay dhahaan zamankaas la joogo waxa weeyaan cilmiga kan ugu fadli badan waa zamankaa waxaa joogay in ummadda loo sheego hadday fitan iyo dhibaato tahay in looga digo wixii khayr ahoo masaalixdooda adduuniya aakharana dadka loogu naseexeeyo loo sheego oo aanan xaqa laga qarinin maxaa yeelay ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana markuu ilaahay sidaa leeyahay macnaheedu ma aha xaqa marka dadka loo sheegayo in la yidhaahdo dadku waxyaalo badan looma sheegi karo way ka didayaan wixii dantooda ee masaalixdooda adduun iyo aakhara ay ku dhisan tahay waa inaan laga qarinin wa ilaa kitmaanulcilmigii waciidka shadiidka uu ku soo arooray ayay ka mid noqonaysa haddii aad wixii ay masaalixdoodii xaqa aad ka qariso marka waa in dadkii loo sheegaa waxa ugu horeeya waa tawxiidkoodii caqiidadooda qofka inuu maaragtay adduunka markuu ka tegayo isagoo muctaqad saxiixa leh uu ka tago uu rabbigiisa hor istaago isagoon shirki jeebabka ku wadan bidac aanaan wadanin inuu ilaahay qiyaamaha hor istaago muhiimadda rususha loo soo dirayna waa inay dadka ka xureeyaan min cibaadat alcibaad ilaa cibaadat illaahi waxdahu alla keliya inay addoommo u noqdaan oo dadka loo tacbiidiyo ayay muhiimadda iyo maaragtay rususha ilaahay uu soo diray arrintaas bay ahayd sidaa darteed waxaan ognahay zaman waxaanu ku jirnaa zamanulfitna la yidhaahdo fitantu ay iska tiro badan tahay meel walba kulligeedba fitantii ay caam caam noqotay iyo camiimtay cid ka badbaadaana ay yar tahay sidaa darteed dadka inta badan marka ay fitanka u jadbaysan yihiin oo fitnooyinkii loo siiyo weji ama aq xaq ah ama jihaad ah ama maaragtay diin ah markii loogu sheego cidda markaa ka hor timaado oo tiraa war waxaan waa fitne hal iska ilaaliyo waa qofka dadka la karantiilo la yidhaahdo waa waalan yahay laakiin markii fitanka dadku ay dhex galaan oo fitantii ay jeesato dadkoo dhan waxay yidhahdaan alla ilahay ninkii hebel ahaa waaga halkaa waxuu ka hadlayay sax bay ahaayeen baa la yidhahda laakiin marka hore waa la dardaraa waxba looma dhigo yacani dheg looma dhigo sidaa darteed sheekhu insha allahu tacaala wuxuu kelimaad naga siin doonaa asbaabu najaati min alfitan fitanka jiro nooc kasta ay yihiin sababaha looga badbaado ayuu biidn illaahi tacaala kelimaad iyo nasaa'ix noo soo jeedin doonaa waxaan rajaynayaa walaalayaal maadaama walaaluhu sidaan horeyba u sheegay ee culummada ah masaafo aad u dheer ay nooga yimaadeen muddo badanna wakhtigoodii ay ku bixiyeen juhdi badan ay bixiyeen culuum fara badan iyo cilmi badan ay noo sheegeen wax badan oo nasaaixahoo adduunkeenna iyo aakharadayada taabanayana ay nooga warrameen in annaguna aan noqonno min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanahu dadka inuu ilaahay subxaana wa tacaala naga yeelo oo aynan noqonin wixii khayrka ay sheegayeen inaynan helin aadaan saaqiya inaysan helin ee inay helaan dhaga furan oo qalbigana u dego inay helaan aanan ku dhaqanno maxaa yeele nasaa'ixa iyo khayrka ay noo soo jeediyeen waa wax haddii aynu tabaqno haddaan dadka muslimiinta nahay adduun iyo aakharaba aanu ku badbaadayno diinkeennii ah diinkii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam allah uu ka keenay rabbi u soo dhiibay saxaabadiisana ay nooga soo guuriyeen ayay maaragtay culammadu halkaa noogu sheegeen caawana oo shiikhu noogu khatimi doonaa in sha allahu tacaala ziyaarada shiikha iyo mashaa'ikhda noo timid ma noqon doonto aakhir ziyaara in sha allahu tacala inay takarurto noo soo noqnoqotaan ilahay ka rajaynaynaa hada wbilahi towfiiq wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi waaalih wsaxbi waslem sheekha ayaan kusoo dhoweynayaa falyatafadal jazak allah khayr
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ogsoonahay walaalayaal ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee aynu ka mid nahay cumrigii adduunyada in yar inay ka soo gaadhay taasoo macnaheedu uu yahay annana fii aakhiri cumri dunyaa adduunyada cumrigeedii oo gebagaba ah iyo halkiisii u dambeysay inaynu joogno waxaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay sida alimaamu albukhaari uu ku wariyey saxiixiisa adduunyada cumrigeeda markii uu ku tusaaleeyey maalin in ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta ay ka soo gaadhay maalintaasi oo tusaale waa cumrigii adduunyada inay u dhiganto casar ilaa maqrib inta udhaxaysa casar ilaa maqrib inta udhaxaysaa inta kale marka la garab dhigo way yar tahay macnuu waxa weeye adduunyada cumrigeeda badankeedii waa tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigu xadiidkaa sheegayna wakhti tiro badan oo kun iyo afar boqol iyo dheeraad sannadood ay ka soo wareegeen ayuu ahaa waxaa kaloo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay in marba marka ka dambaysa marka si guud wax loo qiimeeyo fitanku ay sii badanayaan anas ibnu malik radia allahu canhu asaxaabiyu ljaliil aladii tasharafa bikhidmati rasuuli illaahi casharata acwaam ka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sharfay inuu nebi maxamed u adeego muddo toban sannadood ah isagoon ka qaadanahayn wax mushqaayada laakiin wax ka fiican ka helay oo cilmi iyo ducaba leh ayaa waxaa u yimi unaasun yashtakuuna min alxajaaj ibnu yuusuf alaamiir aldaalim almubiir dad ka ashkatoonaaya oo ka cabanaaya dhibaato iyo dulmi ay ka tirsanayaan alxajaaj ibnu yuusuf oo ahaa amiir dulmi badan dad fara badanna xaqdarro ku laayey anas binu maalik wuxuu ku yidhi dadkaa maa min caam isbiruu fa innahu maa min caamin ilaa waladii bacdahu sharun minhu waar sabra oo xajaajkaa isaga adkaysta waayo sanadba sanadka ka dambeeya ayaa ka shar badan waxaa fasiray cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu oo tilmaamay sharkaasi sanadba sanadka ka dambeeya uu ka badsaday noociisa noociisu waa maxay waa culimadiibaa dhimanaysa oo meesha ka baxaysa cid cilmigii ka kala hadhoo ka reebteena ma jirto jahligiibaa dadka dhexooda ku faafayo ka u taliyo hogaamiye noqonaya samictuhu min nabiyikum sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi anas bnu maalik nabigiinii moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaan warkaa ka maqlay warkaa inahu maa min caamin ilaa waladii bacdahu sharun minhu arrinka noocaasa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam axaadiis tiro badan buu ku fasiray oo fitanka ayaa badan doona marba marka ka dambaysa fitankuna waa laba nooc say sheegaan ahlulcilmigu ka bni rajab wakayrih ibnu rajab iyo culimo kaleba fitna caama iyo fitna khaasa fitno qofka isaga u gaara ka fitnati rajuli fii ahlih wa bimaalihi wa bijaarihi fitnada ninka ama qofka lagu fitneeyo ehelkiisa dumarkiisa iyo carruurtiisa maalkiisa jaarkiisa ee sabab ay ugu noqdaan inuu dayaco wax ilaahay uu ka doonay ama inuu sameeyo wax ilaahay u diiday hadihi fitnatun khaasa wakti walbana waad jirtaa laakiin fitnada nooca kale ayaa dara alfitnatu alcaama fitnada guud ee dadka wada gaadhaysa ama in badanoo ka mida gaadhaysa in badan buu rasuulkeennu ka warramay fitnada caamkaee guud inay dhici doonto waxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam yihi satakunu fitanun ka qiطaci alleyli اlmudlim se muslim iyo aimo kaleba ay wariyeen waxaa dhici doonaa fitnooyin habeenka mugdiga gudcurka oo kale ah qofku aanu garanahaynba waddadii saxda ahayd halka ay ka xigto iyo booraamihii iyo jararkii laga dhacaayay jihada ay ka xigaan innahaa satakuunu fitna wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fitna ayaa dhici doonta alqaacidu fiiha khayru min almaashi min alqaa'im walqaa'imu fiiha khayru min almaashi waalmaashi fiiha khayru min assaaci man tasharafahaa u istashrafahaa tastashrifuhu faman wajada maljan aw macaadan falyacud bihi rawaahu muslim fii saxiixih wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fitnooyin baa dhici doona fitnada dhexeeda qofka fadhiyaa waa dhaamaa ka dhex taagan ka dhex taaganina waa dhaamaa ka dhex socda ka dhex socdaana wuxuu dhaamaa ka dhex ordaaya waayo qof waliba inta uu isumuujinta fitnada iyo dhex socodkeeda uu leekaysiiyo ayaa fitnadaasi dhibaatada u geysanaysa diintiisa iyo naftiisaba ay leekaanaysaa qofka helaa meeluu kaga gabbado fitnadaa iyo wuxuu magan uga noqdo fitnada ha ka gabbada buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo meesha uu kaga badbaadi karo fitnadaasi ha ka galo dhab ahaanna qofka liibaano ee guulaystay waa qofka fitnada ilaahay aanu tusinba aanay fitnaba is arag ee diintiisu ay u badbaado xataa yalqaa rabbahu subxaana wa tacaala ilaa uu rabbigii la kulmaayo waxaa qofka ku soo xiga xagga wanaagga qofka soo gaadho wakhtiga fitnada fitnadii adduunyada ay ugu timaado ay ku soo gaadho laakiin fitnadaa naftiisa ka sabirsiiya oo aan ka qayb qaadan laa biqowlin walaa bificlin walaa bimaalin walaa bigayri daalika hadal aan ku darsan camal aan ku darsan xoolo aan ku darsan taageero kale oo xagga qalbiga ah ama xagga muuqaalka aan ku darsan wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamaa fii sunani abi daawuud min xadiidi almiqdaad bn اlswad ina saciida laman juniba alfitan qofka guulaystay ee badhaadhay waa qofka fitnadaba laga fogeeyo fitnaba aanay u imanba walaman ibtuliya fasabara fawaaha qofka la imtixaamo qofka fitna ay soo gaadha waa qof la imtixaamay waayo wuxuu u dhexeeyaa fitnadaas inay la tagto ay jiidho iyo fitnadaasi inuu ka adkaysto uu ka badbaado ka fitnada lagu imtixaamee ka sabra ee naftiisa ka manciye ka xidha cawadiisa buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam in lahu ajrun cadiim ajar weyn buu leeyahay qofkaas waa qof la imtixaamay oo imtixaankii ku guulaystay fitnadaa uu rasuulku inoo sheegay inay dhici doonto dadkuna ay kala duwanaan doonaan qaabka ay fitnadaa ula dhaqmayaan iyo qaabkay u qaabilayaan waa noocee badan tahay waxaa fitnadaa ka mida fitnat lkufr walkhuruuj min almilla dad baa arrimaha adduunyada ku soo maraa diintoodaba ay ka fitnayn doonaan oo islaamnimadiiba ka tegi doona oo gaaloobi doona wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kama fi lbukhaari laa taquumu saaca laa taquumu saaca xataa yalxaqa fi'aamun min ummatii bilmushrikiin qiyaamuhu dhici maayo ilaa jamaacaad ummadayda ka midii mushrikiinta ay haleelaan wa qaala laa taquumu saaca xataa yucbad allaata waalcuza laatiya cusayn beri hore wakhtigii nebigaa laga takhalluso meesha ay ka baxeen waynu ogni waa soo noqon doonaan ilaa laatiya cuso dib loo caabudo qiyaamuhu dhici maayo buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa qaala calayhi salaatu wasalaam kama fii muslim laa taquumu saaca xataa tadariba alyaatu nisaai daws cinda dilkhalasa qiyaamuhu dhici maayo ilaa sanamkii dilkhalasa la odhan jira uu soo noqdo waa sanam qabiilo reer daws la yidhaahdo oo reer yamaneed ay caabudi jireen sida bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray jariir ibni cabdillaahi albajali ayuu u diray oo ciidan uu la socdo wuxuu rasuulku yihi man yariixunii man yuriixunii min dilkhalasa war sanamka dilkhalasa la yidhaahda culays buu qalbigeega ku hayaa war yaa iiga raaxaynayao soo baabiinaya jariir ibni cabdillaahi albajali iyo ciidan la socdo rasuulku u duceeye baa ku baxay oo soo baabiiyey haddana rasuulku wuxuu leeyahy qiyaamuhu dhici maayo ilaa reer dows reer dows waa qoladii beriga hore islaamtay dumarkoodu ay ku dawaafaan dilkhalasa oo baryahoodu ay ruxmaan markay sanamkaa ku dawaafayaan wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam fitankaasi dad inay diintooda ka sahayan doonaan inaha satakunu fitna yusbixu fiiha arajulu mu'mina wa yumsi kaafira fitnaa dhici doonta qof baa waagu u baryaya isagoo mu'mina gabalka iimaankaa la gaadhi maayo gaalnimuu iimaanku ugu dhacaya qof baa habeenku ugu dumaya oo gabalku ugu dhacaya isagoo mu'mina habeenkaa dhexdiisuu gaaloobayaaba waaga berigiisa iimaan ku gaadhi maayo yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil maxaa sababay gaalnimadaa sida deg dega u dhacdiyo isbeddelka dhaqsaha ee la yaab ka leh waxaa sababay diintiisu adduunyo yar dhaafsaday waynu aragnay maanta inagu taas dad shilimaan inta la siiyo la odhanayo kitaabka qur-aanka ku kaadi ama suuli ku rid ama ku joogso ama si cadba waxaad u tidhaha diintii islaamka waa ka waan ka baxo anigu waan gaaloobay weliba dadka qaar baan u haysan hadday niyada iyo iskaga haystaan islaamnimadii inaanay gaa arrintaa ku gaaloobahayn dadka qaar baa u haysta arrinta inaanay ku gaaloobahayn magaalo ka mida magaalooyinka waddamada carabta annagoo joogna ayaa nin wadaadoo aanu saaxiib ahayn ayaa wuxuu raadinayey nin waddamada yurub u dhashay oo gabadh soomaaliyeed ilmo yar ay u dhashay ninkii baa la waayay deetana meel hudheela loo tilmaamo la halkaasaa laga helaa ninkaa qoladiisi halkii baan tegay buui sho waa meel kaniisadu ah oo ay maalin isugu yimaadaan oo ay ku cibaadaystaan dad badan oo soomaali oo qaarkood aad ba ay u khushuucsan yihiin ayaan ku arkay buuhi waxa u layaabka badani wuxuu ahaa wuxuu ihi ninaan halkaa ku arkay ayaan maalintii dambe masaajidka ku arkay buuhi markaasaan ku idhi usoodigi halkaana joogay labadaba miyaad ku tukataa surwaartaas macna male waa shilimada yarune tee asalka ahayd ee raasamaalka ahayd waa tan qofka mar haddaan la khasbin oo gaalnimada aan lagu khasbin hadduu afka ka yidhaahdo waan gaaloobay ama wax gaalnimaaba uu sameeyo qofku waa gaaloobaya oo afkana gaalnimaan ka daldalaya gaalnimana waa samaynaya sida cibaadatu hayr illah ilay saliib iyo mucatab bay u sujuudayaani haddana islaam baan ahay labadaas isma qabanayaan ummado dhan oo gaalada haleelay oo halkoodii ugu tegay qaar badanina ay la diin noqdeen oo diintii islaamka ay ka tegeen maanta waynu aragna haadi waa fitna ay tahay qofku inuu ilaahay ka magan galo subxaana wa tacaala aragtida u arkiyo maqalka uu maqlayaana ay u kordhiso inuu diintiisii si adag u qabsado fastamsik biladii uuxiya ilayk ilaahayna uu weydiisto athabaata calaa hada diin diintan inuu ku sugnaado fitankaasi waxaa ka mida karat lbidac waxyaaba aan diintii islaamka ka mid ahayn oo wuxuu ilaahay sharciyey in lagu caabudo aan ahayn ayaa maanta muslimiinta dhexdooda si xaddhaafa ugu faafay hawba sii kala bataan cajamta ha kuba bataanba oo dad baa jira muslimiina oo diintii islaamka jecel oo haddii in yar la waaniyo ama ay yaro cibaadaystaan ama ay ducaystaan aan naftooda hanan karine markiiba ilma ay ka qubanayso haddana subxaan allah waxay ilaahay subxaana wa tacaala ay ku caabudayaan aada iyo aad aada ula yaabayso magaalo ku taalla waddanka imaaraadka ayaan masaajid ku tukaday salaad casar nin ka mida dadkaa ka yimi waddamada shibr qaar alhindiya ayaa nagu ag tukanaya markuu salaadii dhammaystay ayaa wuxuu bilaabay ninkaasi inuu ducaysto muxuu yuu baryayaa talow muxuuse ku ducaysanaya yadcu nabiya calayhi salaatu wasalaam nebiguu baryaya salaaddii casarna uu ka baxay yaa rasuula allahi caray buu ku ducaysanayaa yaa rasuula allahi iqdi xaajati rasuulka ilaahayow danta aan leeyahayo baahida aan qabo ii gud buu leeyahy nin waddanka degan aan wada soconay baan ku uhi adaad aada isu afgaranaysaane bal ninkan la hadalo arrintaa kawaani waaba xanaaqo aad dagaalamaba gaadheen waxaanu arrin ku soo gebagabeeyey lakum diinaku diinukum waliya diin idinkuna diintiina haysta anuuna taydaan haysanaya ayuu arrin ninkaasi ku gebagabeeyey waxaa maanta bidco dadka salaadoodii gashay soomkoodii gashay sadaqadoodii xajkoodii ee dikrigii ka gashay ee intii mashruuc ahaydee ilaahay loo jideeye lagu ziyaadiyey aad bay u badantay waana fitna uu rasuulkeenu calayh salatu salaam hore usii sheegay xadiid cirbaad ibnu saariya wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waman yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira kaydinka mid ah ee dabaday noolaadaa iskhilaaf badan buu arki doonaa ummaddu mid bay ahayd wakhtigaas iskhilaafkaa badan maxaa keenay rasuulku waa ishaaro waa tilmaamay waa alcuduulu can sunnatihi wa manhajihi waa leexashada waddadiisii laga leexday baa keentay iyo bidcaysiga la bidcaystay la bilaawday waxaan diinta ka mid ahayn ee ilaahay lagu caabuday walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay almakhraj min hadi lfitna fitnada waxaa lagaga baxayaa inuu yahay in sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo intii nabigu inooga dhintay uu lagu dhego facalaykum bisunnatii loona fahmo oo loo fasirto looguna dhaqmo sidii saxaabadiisa sunnati alkhulafaa alraashidiin weliba dabaylaha fitnada ee wakhtigaa jira aad bay u xoog badan yihin haddii dabayl xoog badan ay dhacayso meel adag aanad qabsan ama gabbood aanad ka gelinna dabayshaasi waa ku qaadanaysaa waa in si adag sunnada loo qabsado oo aan daraf iyo dacal aan laga qabsan wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam cadduu calayha binnawaajid wa iyaakum muxdathaati lumuur waa arrinkii labaad fitnadaa sababta u ahaa oo waxyaabaa diinta lagu soo daray iyagana iska ilaaliya waddadii nabiga mar calayhi salaatu wasalaam intii uu ka dhintay diin ka dhigo wixii dabadi dadku ay diin ka dhigteen ee istixsaaneen ee la qurux badnaaday oo dhanna iska ilaali bihada tanju min alfitna taasaad fitnada kaga badbaadaysaa fitanka casrigan aadka u badan ee wakhtigaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aan jirin waxaa ka mid ah ta uu xadiidka ku tilmaamay rasuulku waa fitnatu tafaruq walaa shaka inay fitno tahay tafaruqu lmuslimiin qaybsanka ay muslimiintu qaybsameen xuduud baa qaybisay muslimiinta waddan qura bay ahaan jireen imaamu axmed raximah llahu tacaala baqdaad buu ka yimi markaasuu sancaa tuulo yaroo u dhow ugu yimi cabdurasaaq ibnu hamaam sancaani adduunyada dacalladeedoo dhan baa looga yimi fiisana ma qaadan baasaboorna ma sidan dadku muslimiin ba ahaan dhulkuna dhul islaam buu ahaa wamaa ruxila ilaa cabdirasaaq wamaa ruxila ilaa caalimin milu maa ruxila ilaa cabdirasaaq caalim loo rixlaystay oo cilmi loo doontay oo loo safray sida cabdirasaaq loogu rixlaystay ma jiray bay idhahdaan culimmadu macanaa dad badan baa ka yimi shaafici baa u tegey imaamu axmed baa u tegey aimada macruufiintaha in badanoo ka mid waa u tegeen casriganna waa masalo taasuun aynu xusuusinaysa waxay idhaahdaan culimmadu maa ruxila ilaa caalimi fi hada alcasr milu maa ruxila ila sheikh muqbil bn haadi lwaadici ma jira caalim casrigan loo rixlaystay oo cilmi u doonashadii safar loo galay sida loogu rixlaystay safarka loogu galay sheekh muqbil ilaahay ha u naxariiste caalim lyaman maanta waynu ognahay xaalku siduu yahay kadalika muslimiintii maanta waxaa qaybisay qabyaalad noocyo badan qowmiyaad bay u kala fadhiyaan carab iyo cajam baa la ysugu diray muslimiintii waad aragteenoo dad fara badan oo cajamta ka mid a soomaalidana baa ku badnaatee carab bay caayayaan waana khalad taasi carabi wax xun iyo wax wanaagsan iyo gaal iyo muslim iyo intaba waa leedahay soo ma ummaddanoo isku duuduuban in la caayaa ma banaana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi inna min afra alfira an yaqdaxa ashaaciru fi lqabiilati biasriha been abuurka iyo ribaynta u daran waxaa ka mid ah ninka gabayaaga ahi qabiilo dhan inuu caayo aad bay soomaalida ugu badantahy inuu qabiilo dhan buu gabayaya haddii qaar ka mida xataa wuxun ay sameeyeen ilahay baa walaa taziru waasiratun wisra ukhra kii wanaag sameeyeyna lafihiisu uu sameeyey kii xumaan sameeyeyna xumaantiisu isaga ayay khusaysaayoo u gaar tahay muslimiintii saasoo kale qabyaalad baa qaybisay xataa kuwii isku qoomkaha isku jinsigaah soomaali waynu ognahay xaalkooda imisaa dhiig loo daadiyey qabyaalad awgeed imisaa la iscaayey imisaa xool la kala dhacay imisaa dad la qaxiyo la dhibaateeyey imisaa xaq la diiday in la aqbalo sababtuna ay tahay qabyaalad iyo sheekha sheegaya ayaan reerkayaga ahayn ama reer hebel ah oo aanu isnacebnahay weligood bay geelqaad ahaayeen ama anagu diin noo sheegaya yaanaa kibir bay qabyaaladu dadkii gelisay sabab ugu noqday inay dadkiina xaqiraan xaqiina ay aqbali waayaan oo ay diidaan madaahib baa qaybisay muslimiinta maanta saynu arkayno ama madaahib fiqiya ha noqoto xagga fiqiga ama madaahib caqadiya ha noqoto sataftariqu hadi lumma ilaa alaain wa sabciina firqa tii nabigu sheegay iyadoon jirin ee uu kusii warramay ayaa dhacday casrigan aynu joogno waxa ugu biirtay oo muslimiinta qaybisay axzaab kuwa siyaasi oo hayru diiniya la yidhaahdo oo dimuquraadiyadii waxaa ku salaysan waxaad arkaysaa dadkii oo buuqaya oo ishaysta oo murmaya oo iscaaya oo dagaalamaya wax kalena iskuma haystaane midna xisbiganu ku jiraa midna xisbiganu ku jiraa nin iyo xaaskiisibaa ku kala tegaya midna xisbiganay taage iyaduna xisbiganay taageertaa isna xisbigaa kalu taageera waa tafriiq waxaa iyaduna casrigan muslimiinta qaybisay waxaa lagu magacaabay alaxzaab alislaamiya bidaca casrigan ka mid ah asaxaabatu maa kaanuu axzaaban asxaabtu axzaab may ahayn masale fiqiya xataa hadday isku khilaafaan mid waliba sida isaga ay xaq ula muuqato ayuu sheegaya oo muujinaya laakiin lam yasiruu bidalika axzaaban axzaab may noqon oo casriganuun bay bilaabantay axzaabtan waxa weeyaan diiniga ah magacyada kala duwan leh mid waliba ay leedahay amiir iyaga u gooniyo kii guuda muslimiinta ka dhexeeya aan ahayn ee qoloqolada ka dhigay dadkii muslimiinta ahaa waa bidaca casrigan bay ka mid tahay iyo fitanka tafaruqa waxaa la idhahana ilaahay waa ka digay in badan wاctasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu qowmiyad xuduud qabyaalad xisbiyo dhammaan inay muslimiinta kala tafriiqiso ay kala kaxaysaa mid bannaan maaha mana hataa macnaheedu say dad badani u fahamsan yihiin dadka iyaga oo kala caqiide oo kala manhaja in la odhanaayo isu yimaada oo waxaad tidhaahdaan waanu waanu midaysannahay taasi waxba tari mayso midowga la doonayaa waa midowga qalbiga inay caqiidada muslimiintu noqoto caqiida waaxida tii nebi maxamed iyo saxaabada ومنهجه منهج واحد ونقدان جماعة واحدة منهجهم كتاب الله وسنة رسول, وسنة رسول الله على فهم الصحابة رضوان الله عليهم ترى الربواطة لكن إمي كبدد بدنا مسلمين بعد دوشا كلا وامي ذا السنة جماعة قربان هذا هرسو قرنا دعنا وانتا سو مذهبي وانتا سو فرقو اسكو سيجرة تحسبهم جميعا وقلوبهم شطعة تاسو وحبا تري ميسو يهود بو إلهي سبحانه وتعالى كل شيء وكعبي inay tahay taxasubku uu yahay fitno iyo wax muslimiinta kala geynaya bidco cusub culimada islaamka waaweyn ahlu sunna ee casrigan jira waa sheegeen qofka muslimkaina laba xaaladood midkood buu ku jiraa xaaladda koobaad inuu yahay qof dowlad islaama hoos jooga marka maamulkii cid islaamaba u hayso ummadda maamulaysa isaga maxaa la gudboon inuu ilaahay caabudo danihiisa gaarkae xalaashaana wato hadduu diinta ilaahay garanayana dadka gaadhsiiyo ama darsi ha dhigo ama ha muxaadareeyo ama ha khudbadeeyo ama dadka si kaleba ha waaniye waajibkiisu waa ka laakiin inuu yidhaahdo ninkaa madaxdaa mid aan ahayn baanu annagu samaysanaynaa oo annaga madax noo sii ah oo aanu intaasoo boqol ku hoos tagno mid kalena saasoo kale intaa in leegu samaysto mid kalena intaa in leegu samaysto soo taa ummadii jasadka waaxidka ahayd la googooye maaha miyaana iska muuqan haddii muslimku uu ku jiro fii xaalati fitna oo meesha aanay dowladiba jirin dadka xukumtaa oo fii xaalati fitna xaalatu fitna marka lagu jiro dadku waa qaybsamayaan shakilaan oo ummadaan madax hogaamisan lahayn qaybay kala noqonayaan markuu kursigu bannaanaadana dad badan buu usoo hilaacayaayo guruubo badan baa kursigaa ku tartamaaya xaaladdaa waxaa la yeelayana rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inoo sheegay talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum oo markay nin madaxo muslimiina leeyihiin jamaaco kalaha samayne muslimiintaas ninkaa madaxda muslimka u taliya ayaa dhammaantood jamaaco wada ah taasun ka mid ahaw mid kale uma baahnin fain lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam haddaanay jamaaco iyo nin madaxa u taliya toona lahayn ka waran rasuulka ilaahay qaala factazil tilka alfiraqa kullaha kooxahaa qaybsamay kursigaa u tartamaaya madhnaada ee bannaanaaday iskaga fogow maxaa looga fogaanaya culimada marka sharaxay waxay dhahay khashyat alwuquuc fi shari waalfitna waa baqow ka baqaayo qofku sharka iyo fitnada inuu ku dhaco kooxahaasi way isgarbinayaan tacasub bay samaynayaan waxay samaynayaan in qofkii lagu xidhiidhiyo oo lagu soo dhawaysto waxaan ahayn usuushii ilaahay uu soo dejiyey mid kalena lagu colaadiyo waxaan ahayn usuushaa ilaahay uu soo dejiyey alxubu fillah walbuqdu fillah in iimaan iyo istiqaama iyo toosni qofka lagu jeclaado lagu xidhiidhiyo taa hadduu khilaafana lagu naco inta khilaafkiisu marba uu leegyahay wixii wanaagsana uu leeyahna lagu jeclaado wuxuu ku khaldan yahayna ilaahay daraaddii loogu naco marka dambe waxaa dhici karta inay islaayaan taasina maanta waynu aragnay siyaasaddii baa laysku laayay masar oo idinka maqlaayay alikhwaan almuslimuun iyo qole xisbu nuur la baxday ayaa kacdoonkii markii hore wada waday markii meesha ay soo bannaanaatay ay noqotay in kursigii loo tartamo ayaa markiiba la ysqabtay waxaa dhacday markaa in qaarkood markii dambe askartii ay soo raaceen kuwii kalena ay yidhaahdeen cumalaat col daahii go-ay waxa weeyaan ay noqdeen markii hore dadka waxa lagu laamay waa iska wada jamaacaad islaamiya oo dacaawiya oo dadka wanaag u wada baa la lahaa kuwa islaayo gacanta isula tageen aad bay u badayin afghanistan bay ka dhacday waxay ka dhacday meelo kale alqaacida iyo daacish baa dadka isugu manaj dhawaayo iyagiibaa isbixin waayeen mid walba ta kale ay leynaysa marka kooxaha ninka ka mid noqdaa soo sharkaa faraha la geli maayo markaa nebigu talo fiican buu ku siiyey wuxuu kuhi factazil tilka alfiraqa kullaha yacnaa ictizaalka maxaa looga jeedaa muslimiinta hala tukanba ma hala deganaane buuraha u baxba maya waxaa looga jeedaa siduu yihi alimaam abulcabaas alqurطubi markuu xadiidkaa fasiraayo laa tantami ilaa firqatin min tilka alfirq yacni xubin ha ka noqon firqo ka mida firaqaas dadka uguma yeedhayna xisbi bal dadka waa uga digaynaa intaa dadka aan u sheegaynee diinta wax sax aan u aragno hadalka ilaahay hadalka rasuulka aan ku salaynayno noogama hoosayso noogamana dambayso qof aan odhanayno suu duruusta u dhiganaayo maalin dambe kaalay maxaa dhacay dee waa jamaaca jirto lagugu darayaa ma jirto hadihi hiy aljamaaca jamaacatuna jamaacat duruus jamaacat lmanhaj laakiin axsaabtan sheegaya waa kuwa dadka ku odhanaya qofku siduu muslimiintan ugu dhex jira duruusta u dhiganaya muxaadaraadka uu dhegaysanayay ayuunbaa wax isu sheegayaan oo ay odhanayaan hebel wuu bislaaday wuu bislaaday macnaheedu waa maxay wuxuu gaadhay markii jamaacada lagu dari lahaa markaasaa si gaara loogu yeedhaya la odhanayaa amiirkii jamaacadaad jooga ama qofku soo dirsadee caawa xubin baa lagaa dhigaya warsoo nigu xubinta ahaa ee xiiqsanaa ee dacwadda idinla wadee duruusta dhiganaayay maya in yaroo kaa qarsoonayd baa jirta waa taata aynu ka digaynaa waxaa qarqarsoon weeye diintaa calankaabaa la rabaa dadka waxaynu ugu baaqaynaa ilaahay kitaabkiisa iyo axaadiida nebiga oo sidii saxaabada loo fahmay inay raacaan dhammaantood ka madaxda ka loo talinayo ka ardayga ka bakhaarkiisa haysta ka reermihiga xoolihiisa raacanaaya intaa dabadeedna xisbi loogu yeedhayaa ma jiro kalimatu salafiya dadka qaarkood laga yaabaa inay xisbi moodaan laa asalafiya macnaheed waa maxay waa itibaacu salaf waa in la raaco nebiga iyo saxaabada khalaas haddaad doonaysa iskaba daaba magaca oo aad shaki uu ku geliyo ood ka khaahaayirtay raacun aduu rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada cid kugu odhanaysa afka ka dheg kelmaddaa ma jirto maafi tabic kitaab allah wa sunata rasuuli illah manhaj saxaaba ridwan llahi calayhim fitanka waxaa ka mida maanta caalamka islaamka aadka uga jira oo fitnadani ay dhashay fitnada taxasubka iyo jamaaca samayntu islaamka laga dhex samaynayaa fitan badan bay dhashay fitnada gaalaysiinta qaabka siyaasigaa u socota iyadaa dhashay waa shakilaantaasi jamaacaat takfiir asal ahaan masar bay ka soo bilaabmeen jamaacaadkii ka jiray baana faracay ka noqdeen takfiirkan siyaasiga qofka kursiga ka ag dhawaado la gaalaysiinayo alxukm bigayri ma anzla allah ayuu ku dhacay la odhanaayo waxaana dhacday dadkii madaxda ahaa ee dulmigoodu badnaa iyo khaladkooda iyo jahligooda iyo qafladoodu ee naxariis loo muujin lahaa ee la waanin lahaa ee ilaahay ka baqda la odhan lahaa ee loo tusin lahaa in naasixiin loo yeeyo wanaag iyaga lala doonayo ayaa iyagii weerar lagu noqday dabeete iyagiina ile kuraas bay haystaanay difaacanayaane wax iska celi iyo dhufaysgal buu arrinkoodu noqday dabeetana waa dagaal madaxdii iyo dadkii wadaadada ahaa ee axsaabta ahaa u dhexeeya ninkani waa ka xoog baday oo ciidamuu haystaa jeelal buu haystaa cadaadin badan buu sameeyey jahli baa jira xamaasad baa jirta ninkani islaamkuu la dagaalamayaa baa la yidhi waa gaal khalaas gaalaysiinna nabigeennu calayhi salaatu wasalaam gaalaysiinta aan cilmiga iyo bayaanka iyo xaqa aan ku dhisnayn aad buu uga digay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi rasuulku man qaala liakhiya kaafir fain kaana kamaa qaala wailaa xaarat calayh xadiidka bukhaariyo muslim ba wariyeen qofka walaalkii ku idhaahda walaalkii maxaa looga jeedaa kii islaamnimadu ay walaalaysay yacnaa qof muslima ku idhaahda gaal yahow sidaa uu yahay hadduu yahay sidaa uu yidhi hadduu yahay dee run buu sheegay haddaanu ahayna isagay kusoo noqonaysaa gaalaysiintu yaanaa naqiisatu wa takfiiruhu liakhiihi baa isaga kusoo noqonaya waa halis qof muslim ahaa inaad diinta ka saarto waa arrin qofka muslimku aada ugu baahan yahay inuu ka tawaruco aada iyo aada uga xalaal miirto waayo waxyaabo badan baa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaysa qofkaasi haddaanu gaal ahayn ilaahay baad ku been abuuratay xukumkii ilaahay agtiisa uu ku lahaa mid aan ahayn baad siisay qowl cala allahi bigayri cilmi baad ku dhacday o an taquluu cala allahi maa laa taclamuun waxaa kaloo ka dhalanaaya qofka ilaahay raxmaddiisii baad ka fogaysay iyadoo ilaahay subxana wa tacaala aanu ka fogayn waxaad xukuntay qofkaasi hadduu dhinto inaan la maydhahayn inaan lagu tukanahayn inaan loo ducaynahayn in xaaskiisa hadday muslimo tahay ay ka fasakhmayso hadduu dhinto dadkiisi inaan isdhex lahayn hadday iyagu dhintaan oo muslimiin ay yihiinna dhexalkooda inaan ka qaybgelahayn inaan qubuuraha iyo xabaalaha muslimiinta lagu aasahayn wax iska sahlan maaha axkaam tiro badan baa ka dhalanaysa inaan in yar aan la jeclaanahayn oo qalbiga laga jeclaanahayn oo waxa weeyaan aan loo samaynayn muwaalaad xidhiidhin waxyaabahaasoo dhan baa ka dhalanaya walihaada culimadu waxay yidhaahdeen man habata islaamuhu biyaqiinin laa yazuulu canhu bishak arrin adiga laftaada madmadow kaaga jirta oo aan kuu caddayn qofka ku gaalaysin qofka islaamnimadu si lahuba ay u sugnaato shaki iyo madmadow islaamnimada lagagama saarayo shay muxtamila laa yukafar bimuxtamil wax sidan iyo sidan ba u dhici kara xataa qofku hadduu arrin gaalnimo ku hadlo ama uu sameeyo ama uu ictiqaado shaksi gaara mar hadduu yahay oo lasoo gaadho oo loo yimi isaga kii gaalnimada sameeyey markiiba gaal baa tahay la odhan maayo shaksi kasta oo gaalnimo ku dhacay markiiba inuu gaaloobay lagu xukumi maayo waxaa dhici karta inuu jahli u geeyey ninka awoodda ilaahay subxana wa tacaala dafiray jahli haye awgii waa ka nebigu ka warramay haddana ilaahay uu naxariistay ninka hadal aflagaadaa ilaahay ku yidhi oo halmaan u geeyey waa ka rasuulku sheegay ninkii gaadiidka u raraa uu ka lumay ee dabeetana geeri isu dhiiba iska jiifsaday is yidhi halkan iskaga sug dhimashada meel bahgooyo geeragoa geerago-ana u jooga hashiisii ama neefkii geela u raraayoo dul taaganunbuu arkay farxad awgeed buu iskala garo waa wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka hadalkaas waa gaalnimo ilaahayow addoonkaygii baa tahay anna rabbigaagii baan ahay nebigu wuxuu yidhi akhtaa min shiddati alfarax farxad ka xoog badisay awgeed buu halmaamay oo wuxuu islahaa waxaad tidhaahdaa allaahuma anta rabbii wa ana cabduka deetana waa halmaamay markiiba ma gaalaysiinaysa khata buu qofka kufrigu uga dhici karaa isagoon uba qastiinba hadalkan inuu yidhaahdo halmaan baa u geyn kara ficil kufriga baa ka dhici kara oo aanu u qastiin tusaalaan idin siinaya annagoo joogna magaalada sanca ayaa laba nin baa faraka ciyaaray labadii nin musxafka iyana jeebka la gashado oo midu haystay baa soo dhacay kii kaleo isle ninkii laag ku dhufo ayaa musxafkii lugta la helay wuxuu yidhi maad garanaysaa wuxuu idhi orod orod ashahaado soo maydha buu ku yidhi anaa goobjoog u ah wax lai soo wariyey maaha orodoo ashahaado oo diinta dib u soo galoo soo maydha buui yaana markii wuxuu ku xukumay ninkaasi inuu yahay gaal miyaad miyaad ma ogaan baad kitaabka u laagtay miyaad la heshay waxaasoo dhami ma jiraan wa tasaruc ila takfiir oo degdan lagu degdegaayo gaalaysiinta xataa qofka haddii laysku khilaafo gaalaysiintiisa adigu gaalaysiintiisa ha ku degdegin islaamnimadii marka hore loo ogolaa ee uu ku sugnaayo asalka ahayd u baaqi yeel ilaa ay yaqiin noqonayso inuu islaamnimadaasi uu ka baxay wallaahi naftiisuu halaagayaa oo waracayaa alla kacabsiguu waayayaa oo addoommo ilaahay oo badan buu dulmiyayaa qofka ku degdega gaalaysiinta culimmaduna aada iyo aad bay uga tawarruci jireen ay uga xalaal miiran jireen inay ku degdegaan gaalaysiinta waa arrin u baahan cilmi maaha wax jahli lagu dhisi karo iyo xamaasad dad baan maanta garanahayn waxa lagu gaaloobaba haddana wax gaalaysiinaya dad baa waxaana lagu gaaloobo garanaya laakiin aan garanahayn xukunkan shaksigan mucayankaa ma lagu dejin karaa waa qaadi qofku markuu halkaa taagan yahay qaadiguna shuruud adag buu leeyahay dee qof buu xukumayaa fitnadaa takfiirka waxaa ka dhashay fitan fara badan oo qofkii marka la gaalaysiiyo waxaa ku xigta dhiiggiisi in la xalaalayo saynu sheegnay dhiig badanoo maanta dhulka islaamka lagu xalaaleeyey wuxuu farac ka yahay fitnada gaalaysiinta waxaa ka dhalatay fitnatu tafjiir wa min atakfiiri ila tafjiir gaalaysiin xaqdarraa halka looga guuray waa qarxin xaqdarra ah oo la qarxiyo cid aanu ilaahay dhiigooda bannayn waynu ogsoonnahay maanta waxaa dhulkii islaamka ka socda dhibaatada u badana dhulkii islaamka ka socota arrinku gondaha muslimiintu kusoo ururay hadday dagaal tahay hadday qarxin tahay haddii ragga qaarkoodna waaba caddaysteen oo waxay yidhaahdeen markii la yidhi war haddaad xoog iyo awood haysaan yuhuud baa inaga haysataa almasjid alaqsa iyo dhulkii barakaysnaa uu ku yaalle maxaad iyaga ula dagaalami weydeen waxay yidhaahdeen alariiqu ilaa fatxi beyt lmaqdis yamuru cala alqaahira waddada loo maraayo furashada baytulmaqdis qaahiray sii maraysa de markaa qaahiro soo tan la fadhiyo horta qaahiro cidda fadhida waa in meesha laga kaxeeyo si waddadu u banaanaato hadalkaa waxay yidhaha ala'iman adawaahiri baa yidhi hadalkaa idiin qarin maayo waa idiin sheegayaa alaiman adawaahiri amiiru lqaacida ayaa hadalkaa yidhi yacanaa gaalo fog maxaa baanu ka doonnaa dhulkii islaamkaabay gaala haysataabe marka horta dhulkan islaamka gaalada haysata waa in laga xoreeyo kadib baa loo tallaabi doonaa gaalada kale oo bilmunaasaba nin baan la kulmay jamaacat lhijra watakfiir ka mida oo etoobiya ka yimi baan magaalada hargeysa kula kulmay su-aalaan weydweydiiyey su-aalaha waxaa ka mid ahaa idinkii qoladan alqaacide la yidhaaha ee dagaalantae jihaadka sheegataa maxaad isku khilaafsantihin waxaan isku khilaafsanay buu ihi waa khaldan yihin nimankaas maxay ku khaldan yihin waxay ku khaldan yihiin laba arrimood ta koobaad waktigii maka iyadoo la joogaabay jihaadayaan buuli manaa waktigii jihaadkaba iyadoon la gaadhin ko talabaadna gaa iyadoo gaaladii agtooda ay joogjoogto ayay gaalo fog doonanayaan buu ihi oo two towers maraykanka ku yaallaya ay qarqarxinayaan kuwii ka ag buuxayna waa doolaalo tegayaan kuwa fog bay u tallaabayaan iyadoo gaalada agtooda farfadhida taana waa ku khaldan yihin buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dhiigga qofka muslimkaa xurmadiisa in badan buu ka warramay wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qatlu lmuslim ahwanu cinda allahi la zawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli muslim qatlu lmuslimi acdamu cinda allahi subxaana wa tacaala min zawaali lkacba qof muslima in la dilo adduunyadoo dhammi inay suusho muuminiinta laga saaray ayaa ilaahay agtiisa ka saalan qof muslima xaqdarre in lagu dilo waa arrin halisa ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddiisa labuu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay quus ka taagan yihiin waa qof gaalnimo ku dhintay qof qof muslima xaqdarre ku dilay dad badan baa maanta hadal lagu yidhi qofkaa dhiiggiisu waa bannaan yahay amaba se waa la dili karaa loo fatwooday dad kulaynaya maanta iyagoo maqlay dad badan iyo culimo badan oo leh lama dili karo ugu yaraan waxay taasi inay shaki geliso soo ma oo dadka muslimiinta alle intooda ay ka qabato waxaaba waa jireen nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam yajuthu lmaqtuulu cala aljaada kii xaqdarrada lagu dilay ayaa maalinta qiyaamo waddada fadhiisanaya oo jilbahaasu ku fadhiisanaya waa jilba joogsanaya fayamuru calayhi alqaatil kii dilay baa soo maraaya fa yumsikuhu wuu ku dhagaya uu qabanayaa ilaahay buu horgeenaya wuxuu dha yaa rabbi sal haada bima qatalanii ilaahu kan waxaad ii weydiisaa wuxuu igu dilay ilaahay baa su-aashii weydiinaaya bima qataltu maxaad ku dishay fayaquulu amaranii fulaan hebel baa i amray hebel baa ii fatwooday oo igu ihi soo dil fa yucadabu alqaatilu waalaamir buuhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam lababa waa la cadaabaya qofkii amarkaa bixiye qof muslima xaqdarre in lagu soo dilo amray iyo kii dilka fuliye labadiba yaa ku yihi amarka noocaasa qaado asalku waxa weeye qofka muslimki inuu yahay macsuumu dam mid dhiiggiisa la ilaashay meel daliil cad baneeyey oo ciddii uu baneeyey weliba hawsha ay ka fushita mooyaane nabigeenu caleyh afdal salaati watasliim qofka muslimkaa dilkiisa aada iyo aad ayuu isaga ilaaliyey usaama ibnu zayd radia allahu canh nin gaal ahaa oo muslimiin badan laayey oo seefta uu dul hadhiyey oo ashahaatay oo wax uu awishay oo uu is yidhi waa ninkan islaamnimana ka dhab maahee seeftaadumu kaga gabanaya oo uu dilay markii nabiga alayh salaatu wasalaam loo sheegay wuxuu ku yidhi waad garanaysaa maada tafcalu bilaa ilaha illa ida jaءat ywma alqiyaama laa ilaha illa maxaad ku samayn markay qiyaamaad timaado yaa rasuul allah inamaa kaana mutacawida rasuulka ilaahay ow waa ku gabanayuna kelmaddu kamay dhabahay hal ashaqaqta can qalbi miyaad laabta dilaacis inay ka dhab tahay iyo in kale si aad u kala ogaato hadduu laabta dilaaciyana ma ogaan karo waa tacjiiz bimacnaa laka daahir mar hadduu laa ilaha illaa ku dhawaaqay wax buriyo kaga baxana aanu la iman asalku taa uu ku dhawaaqay bayna uu ku xukum siinayna hadduu wax kala qarsanaayo innaga taa laynooma dirine ilaahay baa arrinkiisa daaha ka qaadi doona yowma tubla saraair fitankaasi maanta walaali aada bay u badan yihiin waxaanay keeneen fitankaasi dadkii waxay ku keeneen taxayur inay dadkii asqoobaan oo meelay u socdaan bay garan waayeen iska dhaaf caamatu naase dad cilmi lagu tuhmaayey oo culimanimo dadka caamadu u aaminsan yihiin ayaa ku dhex asqooba maalinba dhinac u dhex qaadaya fitnadaas oo maalinba wax ka odhanaaya marka hore u ekayd inayan fitnada faraha la gelin laakiin markay faraha la galeen iyadiibaa weedhaafinaysaoo maalinba meel ku tuuraysa min fitnatin ilaa ukhraa fitray ka boodayaan mid kale u boodayaan waxaan ku gebagabaynayaa kelmadayda xaalku maanta saasuu qasan yahi maxaa xala qofka muslimkii fitanka muxuu kaga badbaadi karaa fitanka waxyaabaha lagaga badbaadi karo waxaa ka mida horta adducaa inaad ilaahay barido subxana wa tacala od ilaahay fitanka ka magan gasho wuxuu ihi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam tacawaduu billahi min alfitani aahirati walbaina rawahu muslim fitanka muuqdee dadku ay arkayaan iyo kuwa qarsoone dhex xulaaya labadaba ilaahay ka magan gala markaa qofku waa inuu farabadiyo atacawuda billahi min alfitani ma dahara minha wamaa baan arrinka labaad waa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga in la barto lagu si saxana loo fahmo laguna dhaqmo kuwo qofka xidho ay noqdaan waayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi inii taraktu fiikum shay-ayn lan tadiluu maa in tamasaktum bihimaa laba shay baan dhexdiina kaga tegay oo haddaad qabsataan aydan lumahayn waxay labadaa shay waa kitaab ullahi wa sunnati waa kitaabka ilaah oo qur-aanka ah iyo sunadayda ayuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dad badan jahli baa fitnada u geerayay qaar badanna itibaacu lhawa hawadooday ka raaceen kitaabkii iyo sunnadii kitaabkii iyo sunnaduna si saxay loo daliishado ayaa muhima waayo nin waliba kitaab iyo sunna waa daliishan karaa si saxa in loo daliishadaana waxay ku imanaysaa in loo noqdo fahamkii saxaabada ridwaan ullahi calayh fahmu salaf asaxaaba taabicuna waatbaacum saddexdii qarni nebigu waa ammaanay uhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddexdaa qarni khayrka nebigu uu ku sheegayna waa khayr xagga diintaa weeye khayr adduunye waxa weeyaan maaha waynu ognahay baahida iyo dhibaatada jirtay waa khayriyatu cilmin wa diin waa khayr xagga cilmiga iyo diinta ah waxaad fitankaa kaga badbaadi kartaa cadamu tacarudi laha wa ta'anii cinda xuduuiha fitnada inaanad u banbixin ee aad ka gabato markay fitna timaadana dadka fudud aanad noqon waa kuwa fudud waa kuway ula hortagto khuabada iyo xamaasiyiinta ah kuwa khudbadeeyo xamaasiyiinta ah cilmi aan lahayn macalimiinta qur-aanka ee qur-aanu inta xifdiyeen aan laga macnihiisiba inaanay garanahayn waa kuwa ugu horeeya fitnada ku dhacee xatabkeeda noqda xaabadeeda noqda fitna markay timaado arrin shakilihi dib uga fadhiiso iska hubi miyiri ha u babixin banbixin fitnada ka gabo hadduu roobdo waad aragtay dadku dhismayaashay ku yaacayeen oo hoosooyinkay gelayaan haddii halkan la ysku laayo dadku waa kala yaacayaano mid waliba meeluu ku dhuuntaabuu ka gelaya fitnada diintaada wax yeelaysa ayaa inaad saa uga gabato uga mudan nabiguna wuxuu sheegay sidaa ku xusan xadiidkaa hore aan akhriyey fitnadu dadka ay la tegaysaa inayan dadka bannaanka isu soo taaga iyada soo doontae usoo banbaxa ee ka gaban waaya qofkuna meesha sharciga uu kaga gaban karo fitnada inuu kaga gabado inay waajib tahay buu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabta rasuulkuna saasay dardaarmeen cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu nin baa usoo diray warqad cilmi iisoo qor buuhi wuxu uhi ina alcilma kaiirun cilmigu waa fara badan yihi fain istaطacta an talqa allaha khafiifa الظahri min dami muslimin khamiisa اlbaطni min maalihi kaafa lcirdi kaafa اlisaani can cirdihi laazima ljamaacatihim aw mulaazima ljamaacatihim fafcal war cilmigu waa badan yahay haddaad awoodo inaad ilaahay la kulanto adoon dhabarkaaga ku sidin dembi aad ka qaaday dhiig aad muslim ka daadisay haddaad awoodo adoo ka bog maran xoolo muslimoo xaqdarraad ku cuntay haddaad awoodo carabkaaga inaad ka qabato qofka muslimkaa cirdigiisa iyo xaqdarra inaad wax kaga sheegto jamaacada muslimiinta inaad laasimto taa samee cilmigii lagu badbaadaya waa kaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiidka sidaad ku maqlayseen wuxuu sheegay fitnada dadku sida ay u kala socod yar yihiin ee u kala gaabisaysan yihiin inay ka badbaadisteeda u kala dhow yihiin ugu kala dhow yihiin oo ka fadhiya wuxuu dhaamaa buu ihi ka dhex taagan ka dhex taaganna wuxuu dhaamaa ka fitnada dhex socda ka dhex socdaana wuxuu dhaamaa ka dhex ordeeye maqiiqan markaa fitnada ha dhex cararin ka fogow ibtacid canha fitnada waxaa la yidhaahdo dadku badankoodu ma arkaan markay soo socoto waayo way isqurxinaysaa tatazayan in alfitnata idaa aqbalat tazayanat fitnadu had marka ay soo socoto way isqurxisaa wax qurux badan bay isu kaa tusinaysaa qofka wada laftiisaa kula qurux badnaanaya wallaahi ninkaasi isagunbaaba diintu u hadlaayo maanta hadda fitna kugu wadaa wa xaqii ku dhiiranayaba hebel baa jira oo diinta ka dan leh diinta dan ka leh hadalkaa isagoo marfuuc ila nabiya isagoo mawquuf cala cabdillahi bin mascuud oo la soo wariyay ma ansixin laakiin saxa min kalaami alimaam xasan albasri raximah llah waxaa kaloo xasanulbasri uu yidhi alfitnatu idaa aqbalat carafaha kullu caalim markay soo socoto fitnadu culimadaa yaqaano garta wa idaa adbarat carafahaa kullu jaahil markay daba jeedisana ila dhibkeedii baa lagu gubto oo la arkaye nin kastaoo aan cilmi lahayn wuu garanaya odhanaya fitnay ahayd nin baa beri ii yimi fitno socotay oo dhulka soomaalida ka socotay ayuu iila yimi waa nimaanu tolnahay oo wuxuu is yidhi sheekhana tolkatii khayrka yuu ka hadhin isagu waa nin caamioo iska ganacsada wuxuu yidhi sheekh arrinkan culimadii o dham waa wada taageereenoo waa garab taagan yihiin inaad fahantaan baa laga yaaba arrinkaas adigu sababtaad u diidan tahay waa maxay aad uga soo horjeedo waxaan ku idhi anigu qaybka ma ogiye laakiin intaan ka aqaano sunnada ilaahay aan uga barannay iyo cilmiga shareecada inay fitno tahay baa ii muuqata oo meel xun ay ku dhammaanayso dadka wadana waxay kala yihiin iyo waxay u kala duwan yihiin iyo meeshay u socdaan baan aqaana anigu lakiin aduma taqaanin wuu isaga kay tegey sidii bay noqotay oo sanawaad kadib buu iyo markaasu igu idhi sheekh sidaad sheegaysa bay noqotaye maxaad ogeyd buu idhi intii aan kuu sheegay baan ogaabaan wax kale maaha ya marka anigu caalim ma yihi laakiin markay fitanku dhacaan culimada ayaan waaweyn ahlu sunnaha cilmiga ku raasukay ayaan eegaa bal waxay yidhaahdeen iyo halka ay mareen waayo nabiga yidhi alayh salatu wasalaam albarakatu maca kaabirikum barakadu waxay la jirtaa kuwiinaa waaweyne cilmiga ku raasukay hal tusaalaan idin siinayaa meel gaalaa la qarxiyey oo dadkii oo dhan baa u riyaaqay aniga laftayday wax iyaro galeen ma hadan laakiin aniga malaa maanta jug weyn baa balaayadii loo geystay ayaan is idhi bayaan baan akriyay hay-atu kibaar alculamaa fi lmamlaka alcarabiya sacuudiya ay arrinkaa ka soo saareen niyo talow mina may dib u yaro dhigaan talow maanta bayaankan malaa arrintan islaamka wuxu taraysahay laakiin waar culimadu waa kii nebigu barakada ku sheegae cilmigii saxda ahaana iyagaa haya iyagaa daahaan kaa weyn iyagaa khibrad kaa badsada iyagaa kaa caqli badan ilzam karsahum laazim culimada siday sheegayaan bay noqotay waxba lagama dheefin marka waxaa ka mid a asbaabta fitnada lagaga badbaado waxaa ka mid a alrujuuc ilaa kibaari ahlilcilm ahlulcilmiga waaweyn ee ahlu sunnaha in loo noqdo yay dhalinyaro ku wareerinin dhali ninka dhalinyarada kibaaru lculamaa hadduu kugu xidhaayo oo fatwadoodii iyo manhajkoodii uu kuu soo raraayo meel fiican buu kuu tilmaamaya laakiin hadduu isagu iska madax bannaan yahay oo aanu ahlulcilmigii waaweynaaye caalamka islaamka muctarifiinta ka aan waxba aanu u arag yuu kullu goynin iska ilaali waa min calaamaati saaca an yuطlaba alcilmu cinda alasaakir in cilmiga loo doonto kuwa yaryare caqiide ahaan iyo manhaj ahaan iyo da ahaanba u yaryar kibaartana ka go-an culimada waaweynna waxa wayaan ka go-an waad ogtihiin fitanka caalamulislaami ka dhacay ee dhiigga lagu daadiyee diin iyo adduunya dadba uu ku baaba'ay culimada waaweyne raasikiinta ah culamaa ahli sunna mid ayidoo taageeray ma jiro dhammaantood waa ka wada digeen rag dhalinyaraa oo ducaada oo dalabatulcilmiga ayuunbaa ku qaylinayay dadkiina waa lugooyeen oo meel fiican may marin markaa fitnadu waa isu kiin qurxinaysaa mutarif ibnu cabdillaahi ibnu shakiir wuxuu yidhi alfitnatu tashabbahu yaani taltabisu cala annaas faida adbarat asfarat alfitnatu ida aqbalat tashabbahat wa ida adbarat asfarat markay soo socoto dadka waa ka qarsoonta waa isaga ekaanaysaa xaqiba ula ekaanaysaa markay daba jeedisu waageedu baryaya si fiican loo arkaya asxaabta rasuulka qaarkood inu sacd bin abi waqaas ahaa baan u malaynaya wuxuu ku tusaaleeyey fitnada wuxuu yidhi fitnadu waxay ka dhigan tahay dad waddadii caddayd haya oo dabayl siiga badan wadataa ay ku soo dhacday oo waxba arki waaye markaa dadkaas waa qaybsameen oo qaar waxay idhahdeen waar meeshan taagnaan maynayna mariya siigadaasay dhex qaadeen waa fitnadii waxbana arki maayaan de soo inay meel xun ka dhacaan arrinkoodu noqon maayo qaarna waxay yidhaahdeen war dabayshaa siigada wadataa markay nagu soo dhacday soo waddadii saxdeed maynaan hayn haa halkii baynu lugaa ku haynayna waddadii saxdeed baynu lugaa ku haynayna ilaa ay fayd mayso aynu wax kala arkayno markii dabaysha ay faydanteen wax kala arkeen ayay waddadii saxda ahayd mareen oo hore ay usii socdeen oo ay ku badbaadeen waxaa la dhahda markaa fitnada asbaabta lagaga badbaado waa badan tahay intaan idiin sheega waa usuusheedii idinku dheerayn maayo jazaakum allahu khayran ilahay baynu fitniga ka magan gelaynaa maa dahara minha wamaa baan ilahay baynu weydiisanaynaa habaat cala alxaq xaqa inuu nagu sugo jazaakum allahu khayra wsala allahu cala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira